Dhalada dhalinyarada Puntland oo kaashanaysa dowlada hoose ee degmada Boosaaso ayaa deegaanka Kalabeyr oo hoostaga degmada Boosaaso tababar ugu qabatay in ka badan labaatan haween ah kuwaasoo la barayo xirfadaha farsamada gacanta sida cilaanka iyo make up-ka. Tababarkan ayaa loogu talagalay in haweenka ay isku filnaadaan si ay u samatabixiyaan nolosha qoysaskooda. Gudoomiye ku-xigeenka Dhalada dhalinyarada Puntland Ruun Cabdi ayaa ka warantay ahmiyadda tababarkan.
runtii wejigiisa koowaad baa waxaa nasiib u yeelataan deegaanka kalabeyr in lagu daafuro barnaamijkan oo iska kaashanaysa dalada dhalinyarada puntland iyo sidoo kaleeto garab ay ku siinaysay dowlada hoose degmada boosaaso sidoo kale dhalinyarada gobolka bari waxaa loogu talagalay in lagu tababaro saddex deegaan laba deegaan oo boose hoos yimaada iyo degmada carmo kuwaasoo lagu talagalay gabdhaha in lagu tababaro xirfada cilaanka iyo maykaabka si ay ugu shaqaystaan xirfadooda iyagu ay uga baxaan baahiyaha ay u aadi jireen in ay meel iyagu kharash ku bixiyaan waxaan loogu talagalay deegaan walba ama degmo walba labaatan gabdhood iskugu jira gabdhaha dhalinyarada ah iyo gabdhaha waaweyn oo maamooyinka ah runtii waxaan aada ugu faraxsanahay in wejigiisa koowaad maanta aan halkan keennay barnaamijkan wuxuu ku yimaaday si isku tashi ah qaar ka mid marad sharaftii kasoo qayb gasha tababarkan ayaa sheegay in muhiim tahay in haweenka la baro xirfadaha gacanta si ay u shaqaystaan
barnaamijka xirfadsiinta gabdhaha ee baridda xinaha ama cilaanka iyo make up-ka oo runtii ah xirfad aada u muhiim ah oo haweenka dhallinyarada ah ay ka faa'iidaysanayaan run ahaantii waana mashruuc aada muhiim ugu ah gabdhaha laba brogram oo ah makeupka iyo cilaan saarista runtii waxaa kaloo farxad ii ah deegaanka kalabeyr oo deegaankayga ah oo ah deegaankan xildhibaanka u ahaa inuu noqdo deegaanka ugu horeeyey waxa weeye barnaamijkan ay dalada dhallinyarada waxa weeye puntland ay u dooratay in deegaanka ugu horeeya oo barnaamijkan laga daahfuraayo uu noqdo gabdhahan halkan waxa weeye runtii tababarkan ka faa'iidaysan doona saa la socotaan wadanka shaqala-aan baahsan ayaa ka dhacday waxbarashadii jaamacadaha loo tegi jiray oo runtii waxa weeye theoriga ahayd shaqooyin waa lagu waayey qof iyo laba maahee marka in dalada dhallinyarada puntland iyo daladaha gobolada oo hadeer waxa weeye gobolkan ay nagala socoto daladii dhallinyarada gobolka bari ee abyan in waxa weeye ay hindisaan barnaamij ah in waxa weeye bal xirfadaha technicalka ah oo skilliska ah waxa weeye dadka laga dhiso tababarkan ayaa door ka qaadanaya in haweenka ay ku shaqaystaan waxyaabaha la baray si ay u gaarsiiyaan bulshada inteeda kale